magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey xarunta ah agam oo lagu daaweeyo cudurrada ku dhaca maqaarka cidiyaha iyo timaha xaruntan oo ay baahi weyn u qabeen bulshada magaalada ayaa waxaa hirgeliyey dhakhtar ku takhasusay cudurrada maqaarka doctor cabdiqaadir gashiin axmed ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee bulshada ay u qabanayso xarunta agam ee laga hirgeliyey magaalada beledweyne
daaweynta iyo daryaalka maqaarka markasta waxay ka hortagtaa cudurada mase ay daaweysaa waxa kaleeta ay qabataa daryaalka sida maqaarka oo kaleeta in ay u samayso wacyigelin iyo daaweyn ujeedka loo fura xaruntan macnaha waxaa jiro nagu soo laabtay ani waxaan ahay dhakhtar inta ka shaqeeya magaalada beledweyne siiba isbitaalka weyn waxaan aragnay inta badan cudurada maqaarka inay aada usoo lalaabteen markaas kabashadooda iyo waqtigooda iyo wacyigelintoodaba ay yartahay sidaas darteed ayaa waxay u kaliftay inaan si gooni aan u barto cuduradan maqaarka iyo takhasus gooniya aan ka diyaarsho sidaas ayaa kaliftay inaan furo xaruntan kuna daryaalo kuna daaweeyo cudurrada maqaarka ku dhacaayo cudurrada maqaar ku dhaco horto aad ayay u baaxad weyn yihiin laakiin waxaa jiro wax la yidhaha commons common macnaha wax wacaan ayaa jiro beledweyne hadda aad waxa ugu badan cudurrada egfishinada iyo cudurrada fangiska la yidhaaho oo aad dadka u waxyeeleeyo ayagaasoo ka dhasho inta badan meelaha wasaqaha iyo harooyinka iyo fatahaadaha faraha badan kusoo lalaabtay gobolkan mase magaaladan beledweyne cuduradaas marka inta badan waxaa daaweyn iyo waxay leeyihiin toojihaad mase wacyigelin iyo daryaal
dhanka kale qaar ka mida bulshada ku nool beledweyne ayaa soo dhoweeyey furitaanka xarunta iyagoona sheegay in baahi weyn loo qabay xarun dadka looga daaweeyo cudurada maqaarka ku dhaca waxaan aada ugu faraxsanahay in laga furo xarunta maqaarka id magaalada beledweyne taas oo baahi fara badan jirtay aan inta badan uu safri jirnay magaalooyinka muqdisho iyo hargeyso aad baan ugu faraxsanahay in maanta laga hirgeliyay xaruntaas waa xarun aad loogu baahnay bulshadana u baahneed u adeega bulshadiina baahi weynaa jirta waxaan soo dhaweynayaa xaruntan laga furay magaalada ee agam ee maqaarka daweyso runahaantii dadka reer beledweyne si aada iyo aad ah ay ugu baahnaayeen xarun lagu daweeyo maqaarka maadaama aysan magaalka hor ugu oolin dhaqaatiirta joogtana aysan daweyn karin anigana hadda idila hadlaayo si aad ayaan ugu baahnaa waayo wejiga waxaa iga yili nabro iyo haaro meel walboo tagay xowl walbaan ku sameeyana xal waan u heli waayey xaruntan markii laga furay magaalada ayaan tegay alxamdulilah xarunta caafimaad ee laga hirgeliyey magaalada beledweyne ayaa ah mid bulshada ku nool magaaladaasi ay u baahnaayeen islamarkaana dhakhaatiirta jooga ay bulshada ka daaweynayaan cudurrada maqaarka ku dhaca